farxano biyo nadiif ah iyo saabuun si aad uga hortagtid shuban biyoodka hooyo aabe waan imid soo dhowow gabadhayda nuuro mahadsanid aabe iyo hooyo hooyo maanta nadaafad dheeri ah ayaa kaa muuqatee maxaa jirana maanta waxaa nala soo baray muhiimadda ay leedahay in lagu faraxasho saabuun iyo biyo nadiif ah saabuun ah haddaa biyo nadiif haysatid maxaa looga baahan yahay saabuun nuura maya hooyo biyo nadiif oo keliya naguma filna waa inaan mar walba gacmaheenna ku dhaqnaa biyo nadiif ah iyo saabuun maxaa yeelay saabuunta ayaa ah midda dilaysa jeermiska sababa shubanka iyo daacuunka alla gabadhayda nuura maanta laga bilaabo dhakhtaradda guriga waa adiga haa hooyo iyo aabe maanta laga bilaabo xaaladeenna waa la soconaynaa fadlan mar kasta hubi in aad gacmahaaga ku dhaqdid biyo nadiif ah iyo saabuun kadib isticmaalka suuliga ka hor cunto diyaarinta ka hor cunto cunista iyo markaad dhammaysatidba iyo kadib marka carruurta la nadiifiyo si aan ugu digtoonaano faafidda shuban biyoodka ma doonayo in qof inaga mid ah uu xanuunsado waa tahay digtoorayso amarkaaga
mar kasta ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo nadiif ah gaar ahaan markaad isticmaashid musqusha ka hor cunto diyaarinta ka hor inta aadan bilaabin cunto cunista iyo marka aad ka faraxalanaysid ku faraxalo saabuun iyo biyo nadiif ah waxay ka hortegi karaan cudurrada sida shubanka daacuunka iyo covid nneteen maanta laga bilaabo dhaqan maalmeed ka dhigo ku faraxalashada biyo nadiif ah iyo saabuun xusuusnow gacmo nadiif ah waxay sabab u noqon karaan naf la badbaadiyo fariintan waxaa idiin soo gudbisay wasaaradda caafimaadka oo gacanka helaysa hay-adda unisef iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o